الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وكتاب جيني الفقه المنهجي siiba waxaynu ku jiray axkaamtii dihaarka daliilu axkaami dihaari caama daliilka uu leeyahay axkaamta dihaarka ee caamkaa wayustadallu waxaa loo daliishanayaa liaxkaami dihaari jumla axkaamta dihaarka duuduub ahaan bimaa jaa can caaisha radia allahu canha waxaa ka yimi ee ka sugnaaday caaisha anna imra'ata aws ibnu saamit radia allaahu canhu ilaaya ka raalli ahaadee haweenayda aws ibnu saamit ninkaa la odhan jiray ayaa jaa-at bitashtakii zawjaha iyadoo ninkeeda uga ashtakoonaysa ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam walcaliya iyadoo taquulu le yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo akala shabaabi dhallinyaranimadeydii ayuu cunay uu laastay wanahartu lahu batnii calooshaydana uwad fara badan ayaan uga firnay oon uga sii daayey xataa idaa kabirad sinnii markay da-daydu weynaatay wanqataca waladii ilmahaygina go-ay daahara minii wuu idihaaray oo wuxuu igu yidhi sidaa hooyaday oo kalaad iga tahay allaahumma yaa allow innii anigu ashku ilayka ilaahay oo adiga ayaan ku ashtakoonayaa famaa barixad halkaa kama isgulin xataa nasala jibriilu ilaa malakuljibriil la soo dhegay bi haa ulaa'i al aayaati aayaadkaa qad samica allaahu ay ugu horayso ilaa uu malakuljibriil ilaahay uu ku soo dejiyey rawaahu ibnu maaja ayaa xadiidka wariyay waa abu daa'uud waalxaakim isagana waa warinayaa waxay leeyihin axkaamta dihaarka guud ahaan ama duuduub ahaan waxaa loo daliishanayaa xadiidka abu daawuud iyo xaakim iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan caaisha ayaa waxay leedahay haweeney khawla ayaa magaceeda ay ku sheegeen culimmada xadiidkuna ay ku sheegaane oo uu qabay aws ibnu saamit ninka la yidhaahdo ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam u timi iyadoo ka ashtakoonaysa ninkeeda oo ilaahay xaggiisana u ashtakoon waxay leedahay yaa rasuul allah ninkan dee waan isqabnay oo muddaanu wada joognay oo dhallinyaronimadaydii wuu laastay oo ubad fara badan ayaanu dhalay oo caloosha aan ka soo saaray oon ka firdhiyey markii dabeetana aan weynaaday ee ilmahaygina markaasuu go-ay ayuu idihaaray bay leedahay waxay riwaayaadka qaar tilmaamayaan inay markaa tilmaamayso ay lahayd ubad baa meesha jooga yaryar ubadkaasi haddii aan anigu intaanu kala tagna aan kaxeeyana way gaajoon haddii isaga uu kaxeeyana way hallaabi oo bimacnaa way dayacmi doonaan sidaas ayay lahayd ruux dumar ah oo mas-uuliyaddeeda iyo mas-uuliyadda ninkeedu leeyahayba garanaysa ayay ahayd garanaysa macnaha qoysku uu leeyahay ee uu ubadka u leeyahay ayay ahayd yacnii ubadku inay ku ilaashamaan oo ay ku agaagaan marka labada waalid midba dhinac ka taagan yahay ee hooyaduna ay xadaaradoodii iyo korintoodii iyo ilaalintoodii iyo kawarhayntoodii ay ku taagan tahay aabbuhuna uu shaqayntii iyo wixii markaa looga baahnaaye maadiha isaguna uu la garab taaganya ayay ubadka ku ilaashabaan taas ayay markaa fahamsanayd waxay fahamsanayd mas-uuliyaddeeda iyo xilkeeda ugu weyni inuu yahay inay ubadkeeda hayso oo ay tarbiyadayso ummadda iyo mujtamacana ay kaalin weyn ugu jirto may ahayn mid qawaday sida kuwa maanta joogee yacnii inay ummaddaba ayagu soo saarayaan oo ay ilaa ka madaxweyneha noqonaya iyo ka mas-uulkanaba iyagu soo saarayaan oo ay muhimaddii iyo kaalintii ugu muhiimsanayd ummadda ay u joogaan kuwa markaa qawaday maanta ee ayagu siyaasaduun ka hadlaya iyo kursi ka hadlaya may ahayne muhimadda qoysku leeyahay iyo kaalintaay ku leedahay ilaaniyo ruux duwara fahmiisabay ahayd dabeetana nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku odhanayay uun anugu dee sidii markii hore jirtay inuu dihaarku dalaaq ahaa inaad ka xaaraan noqotay mooye wax kale u arki maayo hadalkay dabeedna ku celcelinayso ilahayd anigu ilaahay baan u ashtakoonaya halkii iyadoo ruuxa dumari fadhida ayaa aayaadka qur'aanka ah ee suuratulmujaadala ugu horeeya ay ku soo degeen bacd riwaayaad waxay tilmaamayaan caaisha inay leedahay waxaan nasaanaaday oo xumaan ka fogaaday ilaaha maqalkiisu wax walba u waasic noqday waxay leedahay ruuxa dumari guriga dhinac ka mida bay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay la fadhiday hadalka ay isweydaarsanayaan qaarna waan maqlayay qaarna waa iga qarsoomayay ilaahay fowqa sabci samaawaat ayuu ilaahay ka maqlay hadalkeeda iyo shekadeeda oo uga soo jawaabay oo uu markaa qur-aankaana ku soo dejiyey halkaana waxaad ka arkaysaa sida islaamku u qiimaynayo ruuxa dumare u qadarinayo ayaad arkaysaa ilaahay baa qur-aan la akhriyaya ku soo dejiyey oo ay shekadeediiyo dhibtii haysatay xallilay oo uga soo jawaabay waa qiimaynta islaamiga diinteennu iyo allaha khaaliqaha ina abuuray uu qiimaynaya markaa ruuxa dumarkaa wal aayaad hiya aayaadkaa soo degayna waxa weeye qad samica allaahu ilaahay waa maqlay xaqiiqee qowla latii haweenayda hadalkeeda tujaadiluka kugula doodaysa nebi maxamedow fii sawjiha arrinka ninkeeda wa tashtakii ila allaahi ilaahayna waa ashtakoonaysaa wallaahu ilaahayna yasmacu waa maqlaya tacawurakumaa isku celcelinta hadalka ay isku celcelinaysaanna ilaahay waa idin maqlayaa ina allaha ilaahayna samiicun mid wax kasta maqlo weeye basiirun oo wax walbana arkayo wax ka qarsooni aanay jirin aladiina baa ilaahayni kuwa haddaba yudaahiruuna dihaaraya minkum idinkaydii ka mida min nisaa'ihim dumarkoodii ay qabeen dihaaraya odhanaya sida hooyadii oo kale ad iga tahay maa hunna dumarkoodaasi may ahaanin ummahaatihim hooyooyinkood may ahaanin in ummahaatum hooyooyinkood may ahaanin ila laa-i kuwa waladnahum dhalay mooyaane wa innahum ayaguna layaquuluuna waxay odhanayaan markay dihaarkaa leeyihiin munkaran waxunoo min alqowli hadala wasuuran iyo been iyo baatil bay odhanayaan wa ina allaha ilaahayna lacafuwun mid cafwid iyo dhaafid badan weeye kafuurun oo dembi dhaaf badan kuwaa dihaaraya dumarkooda ee sidaa kulibaa la leeyahay xaasaskooda dee ma ahaanin xaasaskoodii hooyooyinkood may ahaanin xaasaskoodu hooyooyinkood waa kuwa dhalay ee xaqiiq ahaan u dhalay hadalkaasina inuu xaaskiisii ninku hooyadii oo kale kala mid dhigaa waxa weeye waa munkar iyo hadal xun weeyaan waa zuur iyo been weeyaan markaa inuu dembi kabiire ay yahay hadalkaasi ayaynu halaa ka qaadanaynaa haddana dee ciddii ka soo noqotee u toobad keenta ilaahay mid cafigiisa iyo saamaxadiisa iyo dhaafidiisu badantao dembi dhaaf badan weeye haddaba markuu arrinkaasi waxun inuu yahay inoo sheegiba haddana xukunkiisa iyo wixii ka ratibmayey halkan inoogu sheegaya alla wuxu uhi waaladiina kuwa yudaahiruuna dihaaraya min nisaa'ihim dumarkoodii dihaaraya ee odhanaya hooyadayoo kalaad iga tahay uma yacuuduuna ku noqonaya limaa qaalu waxay yidhaahdeen wixii ay yidhaahdeen bay ku noqonayaan bimacnaa wixii ay yidhaahdeen ayay ku noqonayaan oy burinayaan oy khilaafayaan oo shaaficiyadu waxay leeyihin waa inuu haysto intuu hadalkaa yidhi dabadeed zaman iyo wakhti uu ku furi karo inuu sii haysto weeye li'annahu markuu yidhaahdo sida hooyaday baad iga tahay macnaheedu waxa weeye dee wada joogi mayno xaas iyo qoys iyo reerna isu noqon mayno markaa waa inuu furaa hadduusa sii hayso macnaha hadalkii uu yidhi iyo shabahaadii uu hooyadii ku shabahay waa uu buriyey oo dib uu ugu noqday waa siday shaaficiyadu ku fasirayaan uma yacuuduuna limaa qaaluu waxay yidhaahdeen ku noqonayo bimacnaa doonaya xaasaskoodii inay mucaamalo la yeeshaan culimada qaar baa yidhi ama alcasmu cala alwadi siday axnaafta iyo qabaan waa yacni goosanaya inay xasuuskoodii la mucaamalaadaan ay ugu tagaan dihaarka iyo cawdkaa labadaa markii la helo fa taxriiru raqabatin fa calayhim korkooda waxaa lay taxriiru raqabatin addoon inay xoreeyaan min qabli an yatabaasaa intaanay istaabanin ee aanay markaa mucaamala dhex marin waxa korkooda ay addoon inay xoreeyaan daalikum kiinaasaa tuucaduuna bihi laydinku waaninayaa wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa qabanaysaan khabiirun mid xoogogaal waa weeye faman lam yajid kaan helin addoonta fa siyaamu shahrayni waxaa korkiisaaday laba bilood soomkood mutataabicayni oo israacsan min qabli an yatabaasaa intii aanay isaabanin ee markaa aanay mucaamalo dhex marin ayuu markaa soomayaa labadaa bilood israacsan faman lam yastadic kaan karinee inta awoodi waayana fa itcaamu sitiina miskiina lixdan miskiin quudintood ayaa saaran daalika kaasina waxa weeye oo fudayayntaa loo fudaydiye saddexdaa khaslood la isugu bandhigay la isugu barbardhigay ee loogu jideeyey waa litu'minuu billaahi wa rasuulihi alliya rasuulkiisa inaad rumaysaan oo ay ku dhaqantaan dee waxay idin fareen waayo ku dhaqanka shareecadu waxa weeye min acmaali اliimaan weeye wa tilka taasina xuduud ullaahi ilaahay xadadkiisi iyo soodimihiisii weeye ee ilaaliya walilkaafiriina gaalada aan xuduudda ilaahay ilaalinayna cadaabun aliimun cadaabun mu'limun cadaab xanuunjiye ayaa u sugnaaday haalian allicaan ka saddexaadee waxyaalihii shabbahayay furiinka waa licaan waa lacnatan tacriifu licaan allicaanu lugatan masdaru laacana laacana oo faacalaa masdarkeeda ayaa licaan mulacanana wuu ku yimaadaa lifaacala alficaalu walmufaacala sidii alfiyuba u lahaa wa huwa licaankuna adardu walibcaad waxa weeye eryid iyo fogeyn ayaa licaan la yidhaahdaa minhu lacanahu llaahu ayaa ka mida ey daradahu waabcadahu ilaahay waa eriyey oo waa fogeeyey wa sumiya bidaalika kaana waa lagu magacaabay maxaa loogu magacaabay libucdi zawjayni labadii zawj fogaanshahooda kullu minhumaa cani ilaakhari ama kulli minhumaa cani ilaakhari midkoodba ka kale uu ka fogaanayo daraaddeed baa licaan loo magacaabo markaa lacnadan iyo dhaartani ay dhex marto waxa weeye way kala fogaanayaan saa daraaddeed baa licaan loogu magacaabo wa ama allicaanu sharcan licaanku xagga sharci ahaan fa huwa kalimaatun mucayanatun jucilat xujatan lilmudari ilaa kadfi man lataqa firaashahu wa alxaqa alcaara bihi saas ayay yidhahdeen licaan fa huwa kalimaatun waa kelmado mucayanatun oo la cayinay oo mansuusahoo la caddeeyey jucila taasoo laga yeelay xujatan xujo looga yeelay lilmudari qofka loo dhibaato geliyey ilaa qadfi man haweenay inuu qadfo oo sino iyo xumaan ku sheego lataqa firaashahu firaashkiisii wasakheeyey oo wa alxaqa alcaara bihi ceebna haleeshiiyey wa sumiya licaanan ayaa lagu magacaabay waa liishtimaali hadihi alkalimaat calaa lafdi lacni ayay koobsanaysaa walianna kula min almutalaacinayni yabtacidu can ilaakhari buu bilicaani kaga fogaanayaa waxay leeyihin culimmadu licaanka sharci ahaan waa kelmado mucayarahoo la cayimay oo la caddeeyey oo uu odhanayo mid kasta oo yacnii labadan qof ay isqabaya ninkuna uu ku horaynayo waxaana loo jideeyey oo loo yeelay oo xujo looga dhigay oo uu xadkii kaga badbaadayaa qofka loo dhibaato geliyey inuu qadfo oo sine iyo xumaan ku sheego haweenayda firaashkiisii wasakhaysay ee ceebta soo haleeshiisay yacni markuu u baahday dee inuu sinadeedii iyo xumaanteedii sheego oo qadaf ah qofkaa loo dhibaato geliyey ee u baahday haweenayda inuu qadfo oo sine iyo xumaan inuu ku sheego qofkaa loo dhibaato geliyey waa kelimaad marka uu qadafkaa sameeyo ee uu haweenaydaa sinadaa iyo xumaantaa ku sheego waa kelimaad xujo u ah oo xadkii la xadi lahay xadulqadafka lagu xadi lahaa ka reebaysa weeye waa kelimaatun mucayana jucila taasoo xujatan xujada iyo wuxuu iskada looga yeelay lilmudari kii loo dhibaato geliyay ilaa qadmi man haweenay qadfideed iyo zina inuu ku sheego ladaka firaashahu firaashkiisii iyo dee cismadiisii iyo qoysnimadiisii wasakhaysay ee zina iyo xumaan ku wasakhaysay oo waalxaq alcaarab bihi ceebna isagiisu haleeshiisay oo dee marka ay haweenay zina iyo xumaan samayso firaashkiisii iyo qoysnimadiisii way wasakhaysay isagiina ceeb ayay soo haleeshiinaysaa weliba lilmudari maa isagoo xataa aan mudari ahayn oo bayinaba heli karaya ayay haddana xujo u noqon kartaa marka lilmudaridaasi iyadu qeyd ma aha alxikmatu min mashruuciyati licaan xikmadda iyo ujeeddada laga leeyahay licaanka iclam waxaad ogaataa ana xukma licaan cuunka licaanku jaa waayi mukhaaliban isagoo khilaafsan limaa yaqtadiihi wuxuu keensanaya cumuumu xukmi lqadb caamnimada xadka qadafku xukunka qadafku oo ah min istiqaaqi lqaadifi alxadda inuu muto wa baraa'ati lmaqduufi xukmankan la qadfinayana xukun ahaanu beri ka noqdo mimaa kii qad raamaahu bihi lqaadifu wixii uu ku garay uu ku sheegay kan qadfayey waxay leeyihin culimmadu xukunkan licaanku wuxuu khilaafsan yahay wixii uu keensanayey caamnimada xadka qadafku oo qofku marka uu haweenay ku sheego zina iyo xumaan ama ninba uu ku sheego xadka caamkaahee u yaallaa waxa weeye haddii uu dee afar markhaati keeni waayo oo zinadaa caddeeya in isaga siddeetan jeedal lagu dhufto siddeetan jeedal in isaga lagu dhufto weeye qofkan la qadfaye zinadii xumaanta lagu sheegayna uu xugun ahaan beri noqdo waxaan uu ku sheegay zinadiina xumaantan uu ku sheegay uu ka beri noqdo horta xugunka u yaalay saasu ahaa xukunkaasaa haddaba licaankani wuu khilaafsan yahay famaa hiya xikmatu hadihi almukhaalafa haddaba khilaafidan uu khilaafsan yahay xikmaddeeda iyo ujeeddada ka dambaysaa maxay tahay oo waxaa la leeyahay xukunkii caam ahaan ee u yaallay ma ahayd qofka qof zina iyo xumaan ku sheega inuu afar markhaati ku caddeeyo hadduu caddayn kari waayana isaga siddeetan jeeda lagu dhufto sidaa xukunkii caamkaha ma aha marka uu yahay ciddanuu zinada iyo xumaanta ku sheegayaa xaaskiisii ayaa waxaa loo yeelay shan jeer inuu dhaarta licaanka maro taasaa markaa isagana xadkii ka reebaysaa iyadana xadkii ku waajibinaysaa haddaba waxay leeyihin famaa haadihi famaa hiya xikmatu hadihi almukhaalafa walimaada lam tandabiq axkaamu lqadfi maxay ugu daboolmi weyday calaa man jaa kala yimi biqadfi zawjatihi bilfaaxisha ka xaaskiisa ku ganay ee ku sheegay zino maxay tahay xikmadan ku jirta yani xukunkan xukunkii caamkaa khilaafsan maxay axkaamtii qadafka ee ahayd hadduu caddayn waayo siddeetan jeedal in lagu dhufto maxay ugu dabaqmi weyday maxaa loogu fulin waayey ninka xaaskiisiisina ku sheegay waljawaabu waxa weeye anna kayra zawji binisbati lisawjatihi ciddaan ahayn say xaaskiisii qadfaya ciddaan ahayn gayru mudarin waa midaan loo dhibaato gelinin ilaa an yarmiya axada min annaasi bilfaaxisha inuu cid ka mida dadka uu faaxishadiisina ku sheego wax yacni dhiboo u haysaa ma jirto saadiqan kaana fii dalika am kaadiban ama run ha sheegayo ama been ha sheegayo bal iladabu lislaami bal adabta islaamku waxa weeye yaqdii wuxuu xukminayaa bian yasura almuslimu qofka muslimkaa inuu asuro maa qad yankashifu waxa uga faydma lahu isaga maa qad yankashifu waxa uga faydmi lahu isaga min cuyuubi alaakhariina kuwa kale ceebahooda oo wayaktafii uu ku kaabdoo binusxi lahu inuu naseexayo fii satrin asrid wa najwatin iyo faq yacni min annaasi dadka xaggooda uu kala faqi waxay leeyihiin jawaabta arrinta aan kaga jawaabaynaa waxa weeye horta markaa aan ciddan wax qadfaysaa aanu nin xaaskiisii qadfaya aanu ahaynee qof qof kale ama nin ama haweenay ha aatee zina uu ku sheegayo dee wax ku kallifaya oo dabada kaga riixayaa inuu haweenaydan zina ku sheego ama uu ninkan zina ku sheego wax dabada ka riixaya oo ku kalifayaa ma jiro taasi waa mid ama runa ku sheegay ama beena ku sheegayo xataa haddaad zinadii xumaantii ku aragto bal weliba adabta islaamkeennu waxay xukminaysaa inuu qofka muslimka ay asuro wixii markaa uga muuqda dadka muslimiinta ah ee ceebo ah inuu weliba asuro ayuu faran yahay oo u naseexeeyo isagoo markaa yacni asturaya oo yacni faqaya oo weliba dadkana kala faqaya inuu u naseexeeyo oo aanu markaa si calan oo muuqata aanu ugu naseexayn qofkii ama zawju binisbati lisawjatihi amaase markay tahay nin xaaskiisii markaa xumaan ku sheegaya fa innahu yushbihu wuxuu shabbahayaa an yakuuna mudaran inuu noqdo mid loo dhibaato geliyey oo aan ka maarmaynin ila alkashfi can xaqiiqatiha inuu faydo oo uu caddeeyo haweeneyda xaqiiqadeeda wa waaqici amriha iyo arrinkeedu siduu yahay fi irtikaabi alfaaxisha faaxishada iyo sinada ku dhicitaankeeda lianna irtikaabaha daalika ku dhicidda ay sinada iyo xumaanta haweeneydu ku dhacday taldiiqun lifiraashihi waa firaashkiisii iyo qoysnimadiisa oo la wasaqaynayo wa ilxaaqun lilcaari bihi waa ceeb la haleeshiinayo wa huwa cudrun sharciyun waa cudurdaar sharciya oo yucdiihi uu siinayo xaqu linfisaali canha xaqa inuu markaa haweenaydan uu ka soocmo oo uu ka fogaado waxay leeyihiin xagga ninka markay tahay xaaskiisii zine iyo xumaani uu ku arko isagu waxa uu mudari ku yahay oo loo dhibaato geliyey oo aanu ka maarmaynin haweenaydan xaqiiqadeeda inuu caddeeyo iyo waaqica amarkeedu arrinkeeda waaqiciisa iyo jiritaankiisu siduu yahay faaxishadan iyo xumaantan ay samaynayso lianna waxay leeyihiin labadan qofee kale waxba kama dhexayne laakiin ruuxan dumaruu qabo zinadan iyo xumaantan ay samaynaysaa waxa weeye waa faraashkiisu ay wasakhaynayso waa ceebayso oo haleeshiinayso waa ilmo iyo carruur aanu shaqo ku lahayn oy u soo gelinayso weeye markaa yacni daruuri bay tahay hadduu waxaa ogaado amaba dee danni mu'akada uu markaa u qabo inuu markaa dee sheega haweenaydan inay zine iyo xumaan ay ku jirto waana cudurdaar sharci ahoo uu siinayo sharcigu yacni lacaankani xaqa inuu haweenaydan kaga baxo kaga soocmo oo muu iskaba furaba waa tan walow infasala canha bitalaaqin haddii haweenaydii markuu waxaa ku ogaado uu iska furo lastalzama daalika kaasi wuxuu keensanayaa an yaqaca inuu dhaco fii dulmin aakhara dulmi kaloo yulxiquhu binafsihi nafdiisa uu haleeshin ama yalxaqu binafsihi nafaantiisa usoo haleeli wa huwa alxukmu lahaa waa in loogu xukumo bikaamili lmahr meherkii oo dhammaystiran duuna an tastaxiqa shaya minhu iyadoo aan waxba ka mudanin bisuu'i suluukihaa suluugeeda iyo socodkeeda iyo dhaqankeeda xun daraaddii iyadoon waxba ka mudanin ayay meherkii mudanaysaa lidaalika kaana laabuddo waxaa laga maarmaan noqday liinsaafihi isagana si markaa dee loogu cadaalad sameeyo min an yushraca in la jideeyo xukmun khaasun bi hadi alxaala xukun khaas ku ah xaaladdan oo yadmanu damaanad qaadaya baqaa'a kulli min azawjayn mid kastoo labadan qof ay isqabayay inuu ku baaqi ahaado fii kanafi alcadaala cadaaladda ilaalinteeda kanaf waa xifdiga iyo siyaanada ilaalinta cadaaladda duuna an yadhaba waaxidu minhumaa iyadoo aanu midkoodna ku tegaynin daxiyatan mid ku waxyeelooba ama rog u noqda lidulmi laakhari ka kale dulmigiisa waxay leeyihiin haweenaydii markuu waxaa ku ogaaduu ku tuhmo haddii uu iska furo uun maxaa ka imanaya waxa ka imanaya inuu dulmi kale oo nafdiisa soo gaadho ku dhaco oo waa maxay dee waxaa la odhanaya haweenaydii mar haddaad furtay dee meherkeedii halkaas soo dhig baa la odhanayaa haddii uu meeshan ilmo iyo waxay markaa zinadaa xaggiisa kala timi uu jirana isagii buu soo haleelayaa ee ubadkiisii buu ka mid noqonayaa wax allo waxay mar hadday iyadoo arrintaas samaysay ku caddaatana dee waxay mehero ay ku leedahay ma jirto iyadaa wixiiba markaa burburisay sidaa daraaddeed baa isagiina si uu garsoor u helo ayaa xukunkan khaaska ah ee labadan ruux ee isqaba loo jideeyey ayaa loogu jideeyey kaasoo damaanad qaadaya mid kasta inuu markaa cadaaladii u helo oo kanna nin kana aan dulmi u fulin dee haweenaydana jariimadan iyo dembigan ay geysatay abaalmarinteedii wax ka soo gaadhaanoo ayana ay jazaageedii wax ka hesho oo midkoodna ka kale aanu dulmigiisa yacni daxiyo u noqonin daxiya waxaa la yidhaahdaa qofku marka uu wax shay kale ku waxyeeloobo ama daxiya rag baa la yidha yacni inuu tasarruf xumo iyo waxay cid kala samaysay markuu ku waxyeeloobaa la yidhaha daxiya daxiya ayuu u noqday arrintaasaa la odhanaya ama waxaa la odhanaya waa yani wuxuu rag inuu noqdo oo uu ka waxyeeloobo yani dulmi uu kaa kala sameeyey wa kaana hada alxukmu xukunkaasina huwa xukmu licaan xukunkaa markaa khaaskee xaaladdan loo jideeyeyna huwa xukmu licaan aladi sanaqifu calaa muujazin litamaasiilihi xukunkaa khaaskee markaa loo jideeyey labada qof ee isqabana waa xukunkaa licaanka ee aan isu dul taagi doonna bay dhaheen culimmadu si kooban tafaasiishiisa wa bi haada kaas ayaa tudriku waxaad ku haleelaysaa oad ku garanaysaa alxikma xikmadda iyo ujeeddada ku jirta min anna qadfa zawji lisawjatihi qadfidda uu ninku haweenaysa qadfuu sina ku sheego idaa jaa'a markuu ku yimaado cala alnaxwi aladii rasamathu shariica alislaamiya qaabkaa ay shareecada islaam ugu dhigtay laa yastawjibu xaddan abadan lahu wax xadahoo uu keensanayaa ma jiro fa ina alqaadifa kan wax qadfaya inamaa yuxaddu waxaa loo xadaa liitihaamihi bilkadib min jaanib dhinac waxaa lagaga tuumaya inuu been sheegayo walicadami ihtimaamihi bisatri xaali lmuslimiina min jaanibin aakhar dhinac kalena inuu xaaladii muslimiinta asturi waayey xaalkii muslimiinta inuu asturi waaye ama zawju miyaa fainahu yabcudu jiddan fainahu yabcudu jiddan waxaa fog an yaqdifa zawjatahu inuu qadfo kaadiban isagoo been sheegayo waa limaa yalxaqu bisababi hada alkadib waxaa soo gaadhaya min alcaari ceeba wa suu'i sumca iyo sumcad xun wahuwa macduurun isagu markaa cudurdaar buu ku leeyahay fi an laa yasru xaala zawjatihi inaanu xaalka haweenadiisa qarinin lianna satrahu lahaa qarinta u qariya ilxaaqun lilcaari bihi caar iyo ceeb ayay isaga haleeshiinaysaa wahuwa isqaadun limuru'atihi muru'adiisi iyo sharafdiisii ayay meel kaga dhacaysaa wa xusni siiratihi iyo dhaqankiisii wanaagsanaaye baynanaasi dadka dhexdooda uu ku lahaa waxay leeyihiin markii xukunka gaarkaee licaanka labadiis qabay loo jideeyey waxaad ku garanaysaa xikmadda ku jirta ee ka dambaysa qadfidda iyo sinada uu ninku xaaskiisa ku sheegayo marka uu ku yimaado sidaa shareecadu ay u dhigtay hortu waxadahoo isaga ku waajibayo siddeetankii jeedaloo lagu yeelanayaa ma jiro li'annu maxay leeyihiin qofkan qofka kale sinada ku sheegay ee caddayn waayey maxaa siddeetanka jeedal loogu dhufanaya waxaa loogu dhufanayaa mar weeyaan mar hadduu caddayn waayey been baa lagu tuhunsan yahay marka labaad waxaa la leeyahay waxay dadkan muslimiintaa inaad asurto oo aanad markaa ceebaynin xaggaana markaa waa meel baad ka dhacday sidaasaa isaga siddeetanka jeedal loogu dhufanaya amaa ninkan isaga xaaskiisii sinada ku sheegaya dee isaga waxa aada u fog ninku inuu xaaskiisii oo yacni dhowrsoon inuu zina ku sheego isagoo been sheegaya haddaanu ahayn dee dad iska ibtilaysan baa jira daduu hinaasuhu heer ku gaadhay dee xanuuna ayaa jiro ayagu xanuunsanaya oo maxaa halkan maray iyo un ayagu markaa iyo maxaad la hadlaysay rag iyo dumarba noocuu xanuun ku yahay baa jira dumarun markaa maxaad la hadashay iyo maxaa kula soo hadlaya maxaa kusoo garaacay bahalkaaga aytus baa iminka qaar badan isku haystaan mobilkaaga aytus iyo bal hadda aan eego rag markaa maxaa halkan soo maray iyo maxaa kula hadlay iyo maxaa ku soo eegay ayagu markaa noocaasina waa jira kuwaasi ayagu waa xanuun waa nooc xanuun qabid allaha caafiye laakiin qof caadiya nin caadiya haweenadiisii oo dhowrsoon oo aan baraaye ku jirin dee inuu markaa zina uun ku sheegaa waa arrin aada u adag li'annahu dee beenta ceebbaa isaga ku soo gaadhaysaa sumcad xumo ayaa ka soo gaadhaysaa laakiin mar uu dee waxaasi isagaa agtiisa ay xaqiiqo ka tahay oo dee uu jiif iyo joogba u diiday ayuubuu markaa qadafkan la imanaya iyo haweenaydani dee inay sinaysatay oo markaa isagu cudurdaar buu u leeyahay inaanu haweenadan asturin le'annu asturidda wuu asturaa isagii ceeb bay ku noqonaysaayo ruux dumaroo suuqa ku jirta in la yidhaha isagaa qaba ama laogyahay dee cidday la socotay cidday la socotay ceeb bay ku tahay muruucadiisii iyo sharabdiisii iyo sumcadduu dadka ku dhex lahaa ayay meesha ka saaraysaa waxay keenaysaa dee ubad aanu shaqo ku lahayn inay u soo geliso waxaasoo dhan baa isaga ku kelifaya saa daraaddeed baa markaa isaga xukun gaara loogu yeeray xukmu qadfi zawja haddaba qadfu zawja huwa an yarmiya zawjatahu bizinaa waa inuu ku sheego walizawjina waxa u sugnaaday alxaqu fii an yarmiyahaa bidaalika xaq buu u leeyahay inuu arrintaa kuganuu ku sheego idaa calima zinahaa markuu zinadeeda ogaado ow dannahu dannan mu'akadan ama uu maleeyo mano la adkeeyey ka duhuuri zinahaa bifulaani min annaas dee waxaa muuqataa zinada ay markaa hebel oo dadka ka mid ay ka sinaysanayso maca ru'yatima ayagoo la arkaya fii khalwatin munfaridayni ayagoo dee meel keli ah oo khalwa-a labadoodu wada jooga haada alxukmu xukunkani wa huwa ibaaxatu ramyi zawjati bizinaaye waa idaa lam yakun hunaaka waladun marka aanu halkaa ilma joogin weeye waxay leeyihin culimmadu qadfu zawja waa inuu ninku haweenaysa zina ku sheego ninkuna xaq buu u leeyahay inuu haweenaydaa zina ku sheego markuu ogaado eew dee arka zinadii ayagoo samaynaya sidii dee saxaabada qaarkoodba ka dhacday inay dee isa soo dul istaageen iyagoo sinaysanaya ama dee male adag ayuu markaa uu u maleeyey arrintaa dee wuxuu markaa muuqatay inay hebel markaa ka sinaysato dee iyagoo maqsin soo wada xidhoo ka soo wada baxaya iyagoo meel madow markaa wada fadhiyo labadoodii keliya yacni ku sugan oo ka soo ayaa la arkay ilan waa laba qof oo kale ajnabia maxaa halkan wadageliyey maxaa halkan labadoodii gaara iskaga dhigay haddaba xukunkaasi inay u bannaan tahay markuu waxyaalahaa dareemo waxay leeyihiin waxaa u bannaan inuu haweenayda zina ku sheego markaa la leeyahay way u bannaantahy waanu iska dayn karaa waa markaanu halkaa ilmo jirin wuu iska dayn karaa markay xaaladu halkaamasa wuu iska furi karaa hadduuse ilmo jiro ayada waa xukun kale oo wuu inoo sheegi doonaa waa kitaabkeena alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnay lacaankii iyo arrimihii la xidhiidhay waxay leeyihin culimmadu xukunka qadfu zawja muxuu yahay qadfu zawja waxa weeyaan inuu ninku haweenaysa zina ku sheego waxaana yidhahdeen culimmadu wuxuu ninku xaqu leeyahay macnaha u bannaan oon waajib ku ahayn inuu haweenayda zinadeeda sheego markuu ogaado inay zinaysatay ama uu dee male mu'akada u malaynayo markaa weliba ay u bannaantahe inay waajib ahayni eew dee iska dayn karuu iska furi karaa waa marka aan halkaa ilmo jirin amaa idaa kaana hunaaka walad haddii uu meeshaa ilmo jiro ama ur wa zawju yaclam ninkuna waa ogyahay annahu laysa minhu ilmaha inaanu shaqo ku lahayn fa innahu walxaalatu haadihi isagu markay xaaladdu sidaa tahay yajibu calayhi waxaa ku waajibaya an yarmiya zawjatahu xaaskiisa inuu zinadeeda caddeeyo wayanfiya alwalada can nafsihi ilmahaana meel iska mariyuu iska anfiyo lianna tarka nafyi lwaladi can nafsihi liannahu halka tegidda uu ka taga ilmaha iska reebiddiisa yatadaman istilxaaqahu wuxuu keensanayaa ilmihii inuu ishaleeshiiyo oo ilmihii ina hebel noqdo waistilxaaqu man laysa minhu midaan ilmo aan ka ahayn oonu isagu dhalin ishaleeshiintiisuna xaraamun waa arrin xaaraana ka xurmati nafyi man huwa minhu siday xaaraan u tahayba ilmo uu dhalay inuu diido uu dafiraa ayaa midaanu shaqo ku lahayn inuu ishaleeshiyaana ay xaaraan uga tahay laakiin kayfa yaclam ana hada alwalad laysa minhu laakiin waxaa isweydiin la hadanaa sidee buu ku ogaanayaa ilmahan inaanu dhalin isagu ila haweenadii waa xaaskiisa ugu la mucaamaloonayaa dariiqu lcilmi bidalika weyne sida lagu ogaanayaa an yakuuna lam yata zawjatahu waa inaanu xaaskan umaba teginba halkanna ilmay tiri waan ku dhalay ama uur bay leedahay mana arag hawadaas uma tegin aw ana zawjatu qad atat biwala- bilwaladi waxay kula timi liduuni sittati ashhur min alwati galmadoodii iyo xidhiirkoodii marka laga soo tiriyo lix bilood wax ka yar bay ku dhashay allatii lixdaa biloodoo hiya aqalu muddati alxamli muddadii uurka ugu yarayda aw waladadhu liakara min arbaci siniina min alwat ama wax ka badan afar sannadood intii markaa galmadu ay dhex martay ayay ku dhashay allatii afartaa afartaa sano oo hiya akharu muddati alxamli muddadii uurka ugu badnayda fa fii haadihi alxaalaati yahbutu waxaa sugnaanaya ana alwalada laysa min hada zawj inaanu nin kale ilmahan dhalin wa cinda idin markaa agteedana yajibu nafyu can nafsihi waxa waajibka inuu naftiisa ka reebo lianna yalxaqa bihi si aan u haleelin oon u soo gaadhin waxay leeyihiin culimmadu haddii meeshaa ilma ama uur jiro isaguna uu ogyahay ilmaha iyo uurkaa inaanu shaqo ku lahayn waajib waxaa ku ah inuu haweenaydaa dee inay sinaysatay uu caddeeyo ilmahaana nafdiisa ka reebo leanna waxay leeyihiin hadduu ilmaha iska reebi waayo waxay keensanaysaa ilmaha inuu saleeshiyo oo isaga uu ku abtirsado inuu hebel noqdo markuu ina he- ilmo aanad dhalin inaad ishaleeshiiso ama aada oggolaato inuu ku soo haleelo inay hebel noqdana waa arrin xaaraana sida ilmo aad dhashay oo aada og tahay inaad dafirtaaba ay xaaraan kaaga tahaybaa inaad oggolaato ilmo aanad shaqo ku lahayn inuu ku soo haleelana aanay u bannaanayn maxaa ka imanaya waxaa ka imanaya dee inuu hablahaagii iyo reerkaagii maxramu noqdu dhexgelaysa oo ajnabi ka ah ile carruurtii walaalahayd way isdhexgelaysaa sow maaha isagoon shaqo ku lahayn oo ajnabi ka mida buu dee dhexgelaya marka lagu soo haleeshiiyo dhaxalkiibuu hadhowta ku cudhiniyaya u ku qabsanaya isagoon shaqo ku lahayn marka inaad isa soo haleeshisaa markaa ma bannaanay waa inaad iska nafyida iska reebtaa laakiin sidee buu ku ogaanayaabaa isweydiin le ilmahani inaanu isaga ka mid ahayn oonu ka imanin see lagu ogaanayaa waxay leeyihiin wuxuu ku ogaanayaa kow xaaskan ugu ogya inaanu u tegin isagoon xaaskan aan u tegin oonay is aragoon mucaamalo dhex marin ayay ilmo dhashay ama uuray leedahay adaan ku leeh dee woogii markaa inaanu ilmaha shaqan ku lahayn ama haweenaydii waxay ku dhashay ilmihii muddadii ugu yarayd ee ilmo ku dhalanayey si aayaadka qur-aanka inu horeba usoo maray ay tilmaamayeen ilmuhu ugu yari wuxuu ku dhashaa lix bilood iyo laxdataan bay dhaheen culimmadu lix bilood iyo laba ilbiriqsi laxdat lwadi iyo la- ama laxdat ljimaac iyo laxwat- laxdat lwadi ee laxdat lwadci umulidda laxdadii kulanka iyo laxdadii umulidda iyo lixdaa bilood hadduu markaa afar bilood iyo shan bilood iyo saddex bilood iyo uu ku dhasho waxaa la ogaanayaa ilmahaasi inuu ka horreeyey oo isagoo caloosha ku jira ninkan haweenadan la mucaamalooday ayaa loogaanaya waana wax maanta aada u badan oo yacni su-aasheedu ay soo baxdo oo la odhanayaa sheekhow markay afar bilood ama saddex bilood gurigii joogto ma inantii u mushay ayaa la odhanaya haddii xataa isagu dee zina ahaan uu isagu k- kaga sinaysay uu ugu tegey waataynu hore uga soo hadallayoo dee waa waladu zina oo ma haleelayo isaga laakiin meherku waataynu tilmaannay wuu qabanaya haweenay zina ku uuraysatay siday shaaficiyadu qabaan meherku wuu qabanayaa waanu la mucaamaloon karaa laakiin ilmahaasi ilmahaasi waa garac meherkaa la meheriyeyna dee ku xalaaloobi maayo ka horraysiis waa ka horraysiisu halkiisuu taagiin ama haweenaydii waxay ku dhashay afar sannadood oo muddada uurka ugu badana wax ka badan ma is aragooda marka laga soo tiriyo ilaa afar sano inta ka dhaxaysa hadday ilma ku dhasho ilmahaasi wuu haleelayaa ninkii qabay waayo muddada ugu badan ee ilma caloosha ku jiraana waxaynu soo tiri afar bilood inuu afar sano inuu yahay hadday markaa afar sano wax ka badan ay ku dhashay is- kulankoodii dabadiina waxaa la ogaanaya ilmaha inaanu shaqo ku lahayn markaa markay xaaladahaasi yimaadaan waxaa sugmaya ilmahaasi ninkaa inaanu ka mid ahayn waxa waajiba markaa inuu nefiyo oo naftiisa uu ka reebo si aanu usoo haleelin qodob kale ay culimmadu ka hadlaan ninkaasi hadduu ilmaha isagu qaatu ogolaado isagoo dee u badheeray ila naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir innagu daahirkaasaynu xukminaynaaye mar hadduu yacni ogolaaday uu watay hadhow ma nafin karo ma diidi karo had iyo gooraale dee waa dadka nin weyn iyo nin yarba waxaa waa lagu ibtileeyey qaar badan oo ka mid ahoo yacni ilmaha ka horraysiiska ayaa imanaya oo dabeetana wuxuu odhanayaa waar maado hebela baad ayaad odhan doontaa ilmaha shaqo kuma lihi iyo oo lagu maqli doono iska daa buu odhanayaayo dabeetana wuu iskaga darsanaya dee waa wax nudfo xaaraana ku yime faruu kaga gubanayaa dabeedna hadhow markuu la kadeedmo ayuu odhanaya war kan shaqaba kuma lihi anugu kan shaqaanuu kuma lihin dee yaa ka yeelaya intaasuu sanad soo wadatood xambaarsanayde yaa kaa yeeli yaa kaa reebaya iminka ama markuu sii dhimanayo ayuunba odhanaya kaasi kuma jireen hadda ogaada kaasi kuma jireen waa wax imada dhaca laga yeeli maayo mar haddaad intaasoo dhex xambaarsanayd waxaanu aragnay midtaasoo kale ahaa yana gabadh sidaa yidhi markaa shaqo kuma lihi intaasoo jeerna oo looga soo fadhiisanaya inuu guuriyey oo ina hebel ugu guuriye baanu helna waxaan kuhi waa waa wadi saarantay ya maraca la yeelay markuu ogaadaba waa inuu iska reebaa hadduu doonayo oo u yidhahdo anuu shaqo kuma lihi laakiin intuu soo xambaartay hadhow hadduu faraha kaga gubto u yidhahdo waar beladana si iga dhaxay iminka laga yeeli baa ku saarayay sida weeye jigjigaay maydkaaga sii weye kayfiyatu licaani azawj kayfiyada iyo qaabka licaanka idaa rama zawju zawjatahu bizina marka uu ninku ku sheega haweenaysaa sinimo fa calayhi xaddu lqadf xaddulqadaf baa lagu leeyay siddeetankii jeedal baa lagu yeelanayaa ilaa an yuqiima albayina inuu bayino iyo markhaati keeno mooyaane waalbayinatuna waa arbacatu shuhadaa bimaa fiihim zawj oo isaguna ka mid yahay wa haada kaasina huwa alxukmu alcaam limuqtada alqadf waa xukunka caamka ahe qadafku uu keensanayo waqad qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam lihilaal ibni umaya radia allahu canhu wuxuu ku yihi lamaa qadafa imra'atahu cinda anabiy markuu ku qadfay albayinatu axadun fii dahrik ama waxaad keeni markhaati ama dhabarkaaga jeedalkii baanu la dhici oo u diyaara faqaala hilaal wuxu uhi waladii bacasaka bilxaqi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay inii la saadiqun anigu run waan sheegaya falayunzilanna allahu ilaahayna wuxuu soo dejin maa yubri'u dahrii min alxaddi wax xadka ka beri yara dhabarkayga waxay leeyihin culimmadu markuu ninku ku sheegay xaaskiisaasino xadulqadaf baa lagu yeelanaya siddeetankii jeedala inuu soo taago afar markhaati oo haddaanu isagu arkin arkayey hadduu isagu ku jirana isaga iyo saddex kale waana xukunka caamka ah ee uu leeyahay muqtada alqadb siduu keensanayo nabiguna sala allahu calayhi wasalam hilaal ibnu ubayaa saxaabigii la odhan jiray horena muxaadaynu qisadiisa ugu sheegnayoo oday markaa islaanta markaa dayacay buu haayo qisadii ifkiga waa tii ku jirtay inahu shaykhun daayicun maa bihi xarakatun ilaa shay oday markaa ay ka basahay weeyaan ayay tidhi markaa dee markuu waxba ugu fillaan waayey dee waa bini aadmiya waxaasaa ka dhacay yacnii wuxuu ugu yimi xaaskiisii baa nin ayagoo isa saaran ugu yimi weliba nin saxaabiyo dee la magacaabay isagana nebigu arrintii u sheegay wuxuu yidhi markhaatibaad keeni oo afar markhaati ama adiga iyo saddex kalaad keeni ama siddeetankii jeedal baa lagugu dhufanayaa buuhi hilaalow waxba kama dhexeeya wuxuuhi ilaahay xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay run baan sheegaya rasuul allow ilaahayna wuu soo dejin doonaa wuxuu dhabarkayga xad kaga beri yeelo xadiidkii muxuu ahaa addoommada ilaahay waxaa ka mida mid low arsaba cala allahi laa abarahu hadduu ku dhaartay ilaahay ilaahay dhaartiisa u fulinayo ilaahay baa dabeetana aayaadkan licaanka markaa ku soo dejiyey kaalay buuhi adiga iyo saaxiibadda qur-aan baa ku soo degaya buuhi markaasaa xukunkan licaanka ee laga soo reebay kaa qadafkii laga soo zawjada iyo zawju markuu zawju zawjadiisa ku sheega gaar u sheegaya ayaa soo degay waqad nasala xukmu licaam xukunkii licaankaa markaa soo degay fa kaana sabiil licaankaas wuxuu noqday jidkii aladii yadra'u bihi zawju can nafsihi xadda alqasbi uu kaga reebayo idaa qadafa zawjatahu bizinaa markuu ku qadfo fakayfa takuunu lmulaacana idan sidee bay markaa licaantaki noqonaya xukunkii licaankaa markaa soo degay waxaan u noqday jidkii uu ninku nafdiisa sideedda ka jeedanaya lala daba taagan yahay uu kaga reebi lahaa markuu zawjadiisina ku sheego almulaacana haddaba an yaquula zawju waa inuu ninku yidhaahdo cinda alxaakimi xaakimka agtiisa amaama jamcin min annaasi koox dadkaa hortooda yusamu oo la suneeyo an yakuunuu min wujahaa'ihim inay dadka intooda mudan ee acyaantooda ahljaaha iyo sumcadda kuleh ka mida wasaalixiin iyo kuwooda wanaagsan wa an yakuuna daalika weliba waxaa la suneeyay inay arrintaasi filmasjidi noqotee fowqa makaanin murtaficin meel sare weliba korkeed ka mimbarin sida mimbarkoo kale wakayrihi ama wax taagan oo loo dhigay yaquulu wuxu odhanaya ashhadu billaah ilaahay baan ku dhaaran inanii la min asaadiqiina inaan ka mid ahay kuwa runta ku sheegaya fii maa ramaytu bihi zawjatii fulaana min azinaa waxaan haweenaydayda heblaayaan ku sheegaya zinaa wa ana haada alwalad ilmahani in kaana lahaa walad hadduu ilmo aw xamlun ama uur jiro wuxuu odhan min azinaa ilmaha ama uurkaasina waa zina walaysa minii aniga igama ahaanin yaquulu dalika arbaca maraatin afar jeer buu odhan yushiiru fii kulli maratin biyadihi ilaa zawjatihi weliba wuxuu odhan tan iyo hor taagan in kaana xaadira hadday tahay mid joogta uma yaquulu fi lmarati alkhaamisa marka shanaad dabadeed wuxuu odhan bacda an yacidahu lxaakimu xaakimku intuu waaniyey kadib wa yuxadirahu min alkadibi beenna uga digay yaquulu wuxuu odhanaya wacalaya lacnat ullah ilaahay lacnadiisu korkayga ha ahaato in kuntu min alkaadibiin haddaan ka mid ahay kuwa beenta sheegaya kayfiyada licaanku waxay leeyihin culimmadu labadii qof waxaa la keenayaa mase jaamacaa la keenayaa dad markaa acyaantii magaalada iyo dadkoodii wanaagsanaana waa la keeni waxaa la saari halkaa mimbarka imaamku khudbadda ku akriya ama meel sare manaso sare ayaa loo dhigi halkaa marka laysa soo garab joojiyo ayuu wuxuu odhanayaa ilaahay waxaan ku dhaaranayaa afar jeer ayuu odhanayaa inaan run ka sheegayo waxaan haweenaydaa ku sheegaya zina ah ilmaha ama uurkaa ay leedahayna aniga inaanu igula ahayn eeu zine yahay afar jeer ayuu saa ku celaya mar walba haweenayda ishaarayo marka shanaadna wuxuu odhanaya xaakimku wuu ka qaban waar wuxu odhanaya war haddaad been sheegayso war lacnadaasi way kugu dhici war tii wax waajibinaysay weeye wuxuu odhanayaa waar ka joogso waar haddaad been sheegaysa ka joogso marka shanaadna wuxuu odhanayaa ilaahay lacnadiisu korkayga ha ahaato haddaan kuwa beenta sheegaya ka mid nahay daliilu hada licaan licaankan maxau daliila haddaba wayustadallu calaa tashriici licaani binisbati lizawja biqowli illahi caza wajal ilaahay hadalkiisa ayaa loo deliishanaya waaladiina kuwa yarmuuna aswaajahum dumaradooda iyo xaasaskooda ku ganaya ee ku tuuraya zine iyo xumaan walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum markhaatiyo aan nafdooda ahayna aan haysanin fa shahaadatu axadihim midkood shahaadadiisa afartii u dhigmaysaa waxa weeye arbacu shahaadaatin billaah afar jeer inuu ashhadu billaahi yidhaahduu ku dhaarto innahu lamin asaadiqiin inuu ka mid yahay kuwa runta sheegaya waalkhaamisatu washahaadatu alkhaamisatu shahaadadaa shanaadna waxa weeya anna lacnata allaahi ilaahay lacnadiisu calayhi korkiisa inay tahay in kaana min alkaadibiin hadduu kuwa beenta sheegaya ka mid yahay waa naska aayaddu siday tilmaantay mar hadday dumarkoodii sina ku sheegaan markhaatiyaana iyaga hayna waayaan afartii markhaati waxa u noqonaya afartaa jeer ilaahay ku dhaaranay inuu run sheegayo marka shanaadna wuxu odhanaya ilahay lacnadaydu korkiisa ha noqota kan hadduu been sheegayo wayustadallu min asunna waxaa loo deliishan ma rawaahu lbukhaariyu wa muslim can sahal ibni sacdin radia allahu canhu ana rajula min alansaar nin ansaar ka midaba jaa ilaa rasuul lahi sala allahu calayh wasalam u yimi faqala wuxu uhi ya rasuula allah ara'ayta rajulan ka warhanin wajada maca imra'ati rajulan haweenaydiisii nin ku helay oo nin ku qabtay an yaqtulhu miyuu dilayaa am kayfa yafcalu mise muxuu samaynayaa arrintaa muxuu ka yeeli faأnzla allahu fii shanihi ma dukira fi lqur'an min amri lmutalaacilayn ilaahay wuxuu markaa arrinkiisa ku soo dejiyey waxaa qur'aanka lagu sheegeen labadaa qof ee lican ku dhex maraya faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ihi qad qada allahu fiika wafii imra'atika markii qur-aanku soo degay waana adiga iyo haweenaydaadiiba waa la xugmiye kaale qaala wuxu uhi fatalaacanaa fi lmasjid waana shaahid way licaantameen masaajidka ayay ku licaantameen anna waa markhaataanka aha wa fii riwaayatin fatalaacanaa waa licaantameen wa ana maca annaasi cinda rasuuli illah aniguna dadka ayaan la jiro rasuulka ilaahay agtiisa ayaan ahaa xadiidkaasina wuxuu tilmaamayaa inuu ninka ansaariya yidhi yaa rasuul allahi ka waran hadduu nin haweenaydiisii nin ugu yimaado miyuu dilaya muxuu samaynaya riwaayadka qaar waxay tilmaamayeen inuu nebigu yihi qofkaasi ama wuxuu keeni dee afartii markhaati ama xadkii baa korkiisa noqo oo yaa rasuullah ma intuu tagaabu markhaatiya u yeeranaya intaasay ba sii dhamaystiranayaan ma kala yaacayaanbe nebigu sala allahu alay sl wuxuu leha ama markhaatiyaasaad la keeni ama xadkaasaa korkaaga noqonaya markaasaa arrintii markay dee jiq noqotay kan iyo xaggan iyo xaggaba ka timi ayaa ilaahay xalkaa labada qofee isqaba ilaahay u soo dejiyey markaasuu nebigu sala allahu alay sl u yeedhay uu yidhi markii aayaadkaas soo degeen warkaalay adi iyo islaantaadii ilaahay baa idin kala xukmiyey halkaasay markaa ku licaantameen aniga oo aniguna markhaati ka abuleeyey sahl ibnu sacd ama dad kale la jira alaxkaam alatii tataratabu cala licaani zawj axkaamta haddaba ka ratibmaysa ama ka dhalanaysa licaanka uu ninku sameeyo idaa laacana zawju zawjatahu ninku markuu sidaa u licaantamo uga dhaarto haweenaydiisii cala alkayfiyati alatii dakarnaaha kayfiyada iyo qaabka aan soo sheegnay tarataba calaa daalika khamsatu axkaam shan xugun ayaa ka ratibmaya oo ka dhalanaya kow suquudu xaddi lqadfi can azawj inuu ka dhaco xadkii qadafku ninka inuu ka dhaco itnain wujuuba xaddi zina cala zawja xadkii zinadu inuu zawjadii ku wareegay ilaa an tulaacida hiya aydan ayana inay lacaan iskaga difaacdo mooyaane talaata zawaalu lfuraash in furaashnimadoodii iyo qoysnimadoodii meesha ay ka baxdo ay inqitaacu nikaaxi baynahumaa guurkoodiina meesha uu ka goo arbaca nafyu lwalad ilmihii inuu ka reebmo ninkan wainqitaacu nasabihi can zawj nasabkiisana ka go-o in nafaahu fii licaanihi hadduu licaankiisa ku anfiyey wailxaaqu bizawja iyo inuu haleelayo haweenayda khamsa xurmati kulli min azawjayni cala alaakhari ila alabd iyo inuu mid waliba xaaraan ka noqonayo kii kale weligood xaaraan bay kala noqonayaan waxay leeyihiin culimmadu markuu ninkii sidaa haweenaydii u lacaano kayfiyada iyo qaabka aynu soo sheegnay shan xugun baa ka dhalanaya midda koowaad weyna dee ninkii siddeetan xadaba lala daba taagnaayo horta siddeetankii jeedal way ka dhacayaan xadkii qadab xadkii zinada wuxuu ku wareegayaa haweenaydii ayana inay lacaan iskaga difaacdo mooyaane qodobka saddexaad qoysnimadoodii iyo guurkoodii oo halkaa ku baaba oo ku go-a halkaasay ku kala dhaqaaqayaan ilmi hadduu meesha jiray ama uur jiray ilmaha nasabkiisi ninkaa waa ka go-aya hadduu lacaanka ku anfiyey haweeneydaasu haleelaya ayaduu dhaxlaya ayadaa dhaxlaysa halkaasay la martay ninkaa shaqo kuma leh shan iyo inay labadaasi weligood kala xaaraan noqdaan almutalaacinani laa yajtamicaani abadan laba qof oo licaantamay abid ma kulmaan xataa fi laakhira kuma kulmayaan baa leeyihi mar hadday arrinta intaa leeg dhex marto way ka dhaqaaqaya rawa الbukhaariي wuxuu warinaya muslim can bni cumar radي allahu canهuma ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam laacana bayna rajuli waimra'atihi nin iyo haweenaydiisii ayuu licaankii u qabtay oo licaankii baa dhex maray faاndafaa min waladihaa ilmaheediina waa ka anfoobay oo licaankaa uu licaankaa uu sameeyey buu ilmihiina kaga anfoobayu markaa ninkii kaga hadhay fafaraqa baynahumaa waa kala kaxeeyey walxaqa alwalada bilmar'a ilmihiina haweenaydii buu haleeshiiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka bukhaari iyo muslim ay tilmaamayaan haweeney iyo nin ayuu lacaanka iyo dhaarta u qabtay ilmihiina ninkii sidaasu dee kuga lacaantabay ayuu kaga anfoobay waa kala kaxeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam ilmihiina wuxuu haleeshiyey haweenaydii warawaa abu daawuud wuxuu wariyey can sahal ibni sacdi radi allahu canhu qaala wuxu uhi madat isunna waxay ku tegtay bacdu intaa kadib fi lmutalaacinayni labadii qof ee islacaanayey an yufaraqa baynahumaa in la kala geeyo uma laa yajtamicaani abadaa kadibna weligood kulmi maayaan sunnuhu waxa weeye ilcaankaa dabadi in labadaa qof la kala kaxayo magaalada kala gala weligoodna dib u kulmi maayaan xurma mu'abada ayaa dhex maraysa kayfiyatu licaani zawja qaabka ay haweenayduna u licaantamayso wa kama ana licaana zawj sida licaanka uu ninku sameeyaa huwa sabiil uu yahay jidka aladii yadraw canhu ka reebaya xadda alqadfi xadulqadafka fa ina licaana zawja huwa sabiilu aladii yadraw canha waa jidka quree ka reebaya xaggeeda xadda zinana aladii yatacallaqu bihaa ee ku tacalluqaya ee surmaya bisabab licaani zawj ninkii licaankiisa daraaddeed ku sudmay waxay leeyihiin licaanka ninku siduu u noqdayba jidka keliyahe xadulqadafkii siddeetanka lagugu dhufo lagu dhufo laa uu iskaga reebayo licaanka zawjadu ay samaysaana waa jidka keliyahe ay iskaga reebayso xadkii zinada ayada xadkaa zinada oo kaga yimi marka uu ninku licaano ayaa xadkii uu ku wareegaya ayada ama kayfiyatu licaani zawja fa huwa an taquula waa inay tidhaahdo ashhadu biاllah ilaahay baan ku dhaaran ana fulanan min alkaadibiina hebel inuu ka mid yahay kuwa beenta ku sheegaya fii ma ramani bihi min azina waxa uu igu sheegaya zinaa inuu been ku sheegayo ayaan ilaahay ku dhaaranaya taquulu dalika arbaca maraatin afar jeer ayay odhan uma taquulu fi lmarati alkhaamisa marka shanaad waxay odhanaysaa intuu waaniye qaadigu dabadi wacalaya qadab allah ilaahay cadhadiisu korkayga ha ahaato in kaana min asaadiqiin hadduu run sheegayo oo kuwa runta sheegaya uu ka mid yahay ilahay cadhadiisu korkayga ha ahaato faidaa qaalat dalika arrintaa markay tidhaahdo saqada canha xaddu zina xadkii zinada waa ka dhacaya daliilu licaani zawja wa daliilu calaa dalikana waa qowlu llahi caza wajal wayadraw canha alcadaaba cadaabka waxaa ka reebayaa an tashhada inay cadaabka laga wada xadkii waxaa ka reebaya an tashhada inay ku dhaarato arbaca shahaadaatin biاllah afar jeer in ilaahay ku dhaarto inahu ninkani la min alkaadibiina inuu beenaalayaasha ka mid yahay wاlkhaamisa wa an tashhada alkhaamisa halaasay ku cadfatay marka shanaadna waxay ku dhaaran ana qadaba allahi calayha ilaahay cadhadiisu inay korkeeda tahay in kaana min asaadiqiin hadduu ka mid yahay ninkani kuwa runta sheegaya markuu ninkii licaankiisii haweenaydii huwiyo ayaduna waxay u licaantami oy odhan ilaahay baan ku dhaaran in hebel uu ka mid yahay kuwa beenta ku sheegaya waxaa ugu sheegaya zinada iyo ilmaha arrintaa afar jeer bay odhanaysaa marka shanaadna waxaa odhanaysaa ilaahay cadhadiisu korkayga ha ahaato hadduu arrintaa run ku sheegayo markay ayana sidaad tidhaahdo xadkii zinadu waa ka dhacaya innagu daahirkaasaynu xukminaynaa nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay u xoogay midkiin inuu been sheegayo xisaabtiinuna ilaahay bay saarantay leanno kana waa zinaystay buu intaas ku oo zinaystay uga ayana ma zinaysama intaa ku marta suurtagalna maaha labadooduba inay run sheegeen midkiin baa run sheegay midna been buu sheegay xisaabtiinuna ilaahay bay saarantahay buu ilaa xataa markii dambe nebigu wuxuu sii odorosay uu sii tilmaamay bal ilmaha dhalan doona uu yihi hadduu sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo tilmaamaha yeesho ninkaa uu ku qadfeeye baa dhalay hadduu sidaa iyo saa iyo saa noqdana isagaa dhalay markaasay sidii kii uu ku qadfay buu noqday u ekaaday markaasuu yihi arrinkaa dhaartu haddaanay jirinoo dee innagu daahirkaasaynu xukumaynaaye aniyo haweenayda arrin baanu deenu aanu lahaan lahayn buu leeyay laakiin dee meel laga maro xukunkaa daahirka ayaan jirin waxaana u daliila markaa aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay waxaa ka reebaya xadkii iyo cadaabka waxaa ka reebaya ila afar jeer ilahay inay ku dhaarato inuu been sheegayo marka shanaadna waxaa dhan ilaahay cadadiisu korkayga ha ahaato hadduu ninkaasi kuwa runta sheegaya ka mid yahay derisku halkaa inoogu joogo allahu aclam